May 13th. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efmida geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah lix iyo tobanka bisha abril sannadka laba kun iyo labayolabaatanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaar qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno adeega maktabad ay dhallinyaro magaalada gaalkaxyo ka hirgeliyeen
labiyo toban dhallinyara annagoo ah baa ololaha bilownay oo labiyo tobankeenaba wax ku baranay magaalada gaalkacyo ujeeddadii ugu weyneed markii ugu weyneed aan afuraynana ma ka jirin maktabad wax magaalada maktabad la yidhaahdo ololihii iyoiyo hawshii aan wadnay waxaan hirgelinay oaan ku guulaysanay lix iyo labaatankii bishii sideedaad laba kun iyo labaatankii
ciyaarihii iyo kaalmihii nabe ammaanka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida iyo anigoo cabdiqaadir ah hogaamiyaha ugu sarreeya milatariga suudaan ayaa amar ku bixiyey in baaritaan lagu sameeyo weerar arbacadii ay geysteen boqolaal xoolo dhaqato reer guuraa ah oo ay ku dhinteen in ka badan koob iyo afartan ruux waa iskahorimaadkii u dambeeyey oo ka mid ah dagaalada dhimashada badan dhaliye isdabajoogga ah ee bilihii lasoo dhaafay ka dhacaya aagga maamulka gaarka ah ee abiyey oo ah deegaan lagu muransan yahay oo ku yaala xuduudda ay wadaagaan suudaan iyo suudaanta koofureed jenaraal cabdilfataax al burhaan ayaa khamiistii ku baaqay in la sameeyo guddi ka kooban toddoba xubnood oo isugu jira militari booliis iyo dacwad oogayaal waxaa la filayaa in la baaro sababaha keenay iska hor imaadyada sannadaha badan soo socday islamarkaana la helo xal lagu soo afjaro colaadda inta badan dadka deggan gobolka abiye ayaa ah diin ngoog ee sood suudaan laakiin waxaa aaggaasi u soo xagaabaxa qabiilka meysariya ee suudaan taas ayaana keentay in iska hor imaadyada dhinaca beelaha uu dhex maro dadka xoolodhaqatada ee reer guuraaga ah meydadka in ka badan sagaashan ruux oo rayid ah ayaa laga helay gobolka ku hareereysan caasimada ukraine kadib markii ciidamada ruushka ay ka baxeen inta ugu badan iyadoo inta ugu badan dadka dhintayna toogasho lagu dilay sida jimcihii ay sheegeen booliiska ukraine tirada meydadka la helay ayaa soo ifbaxday kadib markii wasaaradda difaaca ruushka ay ballan qaaday ama ku goodisay inay xoojinayso weerarada gantaalada ee kiyef si ay uga jawaabto weerar lagu eedeeyay ukraine oo ka dhacay dhulka ruushka agagaarka magaalada kiev anraade mayirka magaalada agagaarka magaalada kiyef andare nebtof oo ah madaxa booliska caasimadda ayaa sheegay in meydadka oo si fudud loogu toogtay wadooyinka isagoo soo xigtay warbixinta booliska ayuu intaasi ku daray in sagaashan iyo shan boqolkiiba dhaawacyada rasaasta ay u geeriyoodeen iyadoo ay jirto hanjabaadeeda moscow ayaa sii waday diyaargarowga weeraro cusub oo ay ku qaadayso bariga ukraine dagaalka ayaa sidoo kale ka dhacay koonfurta magaalada dekadda leh ee mariabol halkaas oo dadka deegaanka ay soo warinayaan inay arkeen ciidamada ruushka oo meydad godad u qodaya magaalada kharkiif weerar lagu qaaday meel dadka ay degan yihiin ayaa lagu dilay toddoba ruux oo uu ku jiray ilmo yar oo toddoba bilood jir ahaa waxaana lagu dhaawacay ilaa afar iyo soddon ruux dagaalka ka socda dalka ukraine ayaana galay toddobaadkiisii toddobaad dhegeystayaal warkeenii dunidana waa naga intaas halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal ramadaan kariim markana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii madasha dhalinyarada waxaa magaalada gaalkacyo kusoo diyaariyey wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e-da toddobaadkan barnaamijka gaalkacyo ayuu idinkaga imaanayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa laga hirgeliyey maktabad taas oo ay hirgeliyeen dhallinyaro waxbaratay oo ku nool gobolka mudug haddaba toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah hoggaanka maktabadaas hirgeliyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkana ka hirgeliyey guddoomiyaha maktabadda garaad axmed rooble guddoomiye ku-xigeenka maktabadda sharmaarke cabdisalaan maxamed iyo mid ka mida akhristayaasha ka faa'iidaystay maktabadda abshir cabdulqaadir cali dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee v o e-da aada mahadsantiin aan ku hormaro guddoomiyaha maktabadda garaad bal marka ugu horeysa si dadku wax badan ay kaga fahmaan maktabaddan bilowgeedii aas-aaska iyo bal sida inta ay ka kooban tahay maktabadda bismi illaahi raxmaan iraxiim waan salaamayaa madasha dhallinyarada ee idaacadda v o a iyo cabdiwaaxid macalin isxaaq oo waraysigan nagula yeeshay xarunta maktabadda maktabadda guud ee gaalkacyo waxaan ka hirgelinay koonfurta gaalkacyo galmudug waxaan bilownay ololaheeda laba kun sideed iyo toban labayo toban dhallinyara annagoo ah baa ololaha bilownay oo labayo tobankeennaba wax ku baranay magaalada gaalkacyo ujeeddadii ugu weyneed markii ugu weyneed aan afuraynana ma ka jirin maktabad wax magaalada maktabad la yidhaahdo ololihii iyo iyo hawshii aan wadnay waxaan hirgelinay oon ku guulaysanay lix iyo labaatankii bishii sideedaad laba kun iyo labaatankii laba sano aan hawshaas wadnay oo aan wax u aruurinanay ama buugaagtii ha ahaato ama waxyaabihii kale ay maktabad u baahnaato ha ahaato xilligaasaan hirgelinay hadda laba sano ayay kusii dhowdahay maktabaddu oo akhristayaal fara badan ka faa'iidaysteen sidaas ayay maktabaddu ku timid dhowr dhallinyaraha oo aqoon-yahanah baa maktabadda magaalada ka hirgeliyey magaaladana dhowr goobood oo waxbarasho oo baa ku yaallo oo gaaraya konton goob waxbarasho macaahid jaamacado iyo iskuullo marka wax maktabada oo public library magaalada kumuusan oolin sababtaas baan u hirgelina maktabadda aada mahadsantahay guddoomiye ku-xigeenka maktabadda ee sharmaarke maxaad ugu aragteen muhiimadda gaalkacyo in laga hirgeliyo maktabad oo ay ka faa'idaystaan bulshada
cabdiwaaxid oo aada umahadsan tahay waxaan u aragnaa muhiim in deegaanka laga hirgeliyo maktabad oo public ah oo free ah dadku xilligay doonaan iyo goortay doonaan oo ay wax ku akhrisan karaan si aan kor ugu qaadno wacyiga akhris qoraalka dadka deegaanka ardada waxbaratay oo maaragtay deegaanka jooga hadday iskuul dhigtaan iyo hadday jaamacad dhigtaan intaba si aan kor ugu qaadna akhriskooda iyo qoraalkooda iyo inay bulshadu helaan meel public ah oo ay bulshadu xilligaa doonaan ay wax ku akhrisan karaan buugaag kala duwan ay taallo diini iyo maadi intaba marka sababtaasa ugu weyn sababtan ugu dhalisay inaan ka hirgelino gaalkacyo maktabadda aada mahadsan tahay abshir cabdiqaadir cali waxaad ka mid tahay akhristayaasha ka faa'iidaystay maktabaddan maktabadda markii la hirgeliyey maxaad ka faa'iday cabdiwaaxid aada baad u mahadsan tahay adiga iyo v o a waan idin mahad celinayaa su-aashaas si kooban haddaa uga jawaabo anugu waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadaha jaamacadaha ku yaalla magaalada gaalkacyo wax ka bartaa marka ardaygu markuu arday jaamacadeed yahay wuxuu u baahan yahay goob wax ku akhristo wuxuu u baahan yahay buugaag referensi ah tixraac ah oo culumtii loo soo dhigo culum ka ballaaran uu ka helayo wuxuu u baahan yahay buugaag kobcinaysa garaadkiisa iyo maskaxdiisa iyo fikirkiisa marka anugu magaalada gaalkacyo maktabad kale oo ku taalla oo maanta wax laga akhristaa ma jirto waxa weeye waxay ii suurtagelisay markaa maktabadda gaalkacyo inaynu helno goob aan wax ku baranno inaynu helno buugaag aynu wax ka akhrisanno oo maankay maskaxda kordhinayna inaynu helno buugaag la xiriira daraasaadka iyo waxyaabaha aynu baranno iyo qaybaha aynu ku takhasusayno inaynu ka helno buugaag dheeriya oo naga anfacaya dhanka fahamka iyo akhriska inaynu kor u qaadno maktabadan waxyaabaha anuu ahaan aan si gaara uga faa'iiday waxaa ka mid ah waxaan yeeshtay runtii caado wax akhris oo aan in badan ku dhibanaa oo laga yaabo inaan waayo asxaab wax wada akhrisataa iyo meel wax lagu akhristo laakiin markii maktabada la aasaasay waxaa ii suurto gashay caado wax akhris oo joogto ah inaynu xidhno waxyaabaha kale suurtogelisay maktabadan ee aynu ka faa'iido waxaa ka mid ah buugaagta qaar ee lasoo bandhigo ama dadka aqoon-yahanada ay qoraan qaar waa qaali qaarna lama helo maktabad waxay suurtogelisay ilaa yurub ilaa maraykanka wadamadaasoo dhan in laga keeno buugaag aada u qiimo badan si feriyana lagu keeno xilligaan rabana aan imaan karo oon furan karo oo aan heli karo akhrisan karo iyo buuggii dheeriya oo aan u baahdo oo maaragtay aan rabo inaan muddo isbuuc labo bil soo haysto maktabadda waxay suurtogelisay si firiya inaynu ku qaadanno xaafaddeena geysanno soo akhrisanno markaynu soo dhammayno soo celinno marka waa dareemi karaysaa ardayga waxbarta ee gobolka mudug wax ku bartahay faa'iidada ay u leedahay maktabadda aad baynu ugu mahad celinaynaa aas-aasayaasha maktabadda waxyaabahaas iyo waxyaaba kaloo badan ayaan ka faa'iiday intay maktabaddu furnayd
garaad maktabad markii la hirgelinayo maxaa sal u ah oo muhiim ah oo bilowga aas-aaska iyo maktabadu jiritaankeeda waarin kara
cabdiwaxid waa mahadsan tahay maktabad marka la hirgelinayo horta waxaa laga maarmaan ah haddana ay maktabaddu tahay maktabad public ah oo bulshadoo dhan maktabaduhu way kala jiraan kuwana waxaa waaye kuwa brivate ah kuwana waa kuwa public ah horta maktabad marka la hirgelinayo waxaa loogu talagalay dowlad inay hirgeliso oo dowladda markaas meesha ka jirto ama hadda dalkeennu waa maamul goboleed iyo dowlad dhexe maamul goboleedku inuu hirgeliyaa loogu talagalay galmudug markaan ka hadlayno horta cadaado keliya bay maktabad ku taallaa iyo ballanbale inta kale maktabad kuma taallo marka maktabad marka la hirgelinaya horta waxaa iskale shaqada maktabad dowlad baa iskale haddii annaga hadda markaa maktabad hirgelinaynay waa isla qorna waxaa loo baahan yahay guri baa ka mid ah horta ay maktabaddu leedahay hadda meeshaan joognaa waa guri kiraa laakiin waxaa maktabad laga marmaana in guri la helo markii guri la helo ay maktabadu leedahay oo ay u dhammaystiran tahay dhammaan adeegyadii in la helo buugaagtii in la helo marfishkii buugaagta la saari lahaa in la helo miisaskii wax lagu akhrisan lahaa adeegyadaas baa horta maktabad laga maarmaan u ah laakiin annaga hadda gurigu waa kiruu yahay oo bil walba labayo tobanka qof aan kuu sheegay iyo dad muxsiniina baa la baxo dhaqaalaha uu ku kiraysan yahay waana caqabadii ugu weyneedoo naga qabsatay bay ahayd ilaa haddeertaanna wax xala umaanan helin inaan caqabadaas ka baxno marka waa laakiin adeegyadii kale way dhammaystiran yihiin hadda dunidu way hormartay oo e library baa loo gudbay oo teknolojiyadda hormartay marka annaga ma hirgelin karno sababtoo ah maktabadda gurigay ku jirtaa waa guri kiraa adeega la heli karana waa dareemi kartaa guri kiraa ay ku jirto marka adeegyadaasa ugu muhiimsan marka maktabad loo baahan yahay
aada mahadsan tahay shamarke dhalinyaro badan oo waxbarataa gobolka joogta ka adinka ahaan maxaad ugu dhiirateen inaad maktabad gaalkacyo oo aan maktabad lahayn inaad ka hirgelisaan bulshaduusu sidee sidee idin aragtay
cabdi waaxid waa mahadsan tahay sida aad sheegtay deegaanka dad badan oo jooga wax ku bartay ama jaamacad ama iskuol labiiyo tobankanas dhalinyarada hal abuurka waxaa nagu dhaliyey inaanu u aragna deegaanka inay ka jirto baahi maktabadeed waxaan kaloo rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto oo ka xuso fikir kasta wuxuu ka bilowdaa hal qof oo marka hore uu ku dhashaa fikirka maktabadda markii ugu horreysay wuxuu ku dhashay nin ka mid a labayo tobankan qof oo la yidhaha cabdiweli shaafici hadda dalka ka maqan ninkaasaa fikirkaas keenay dhallinyaradaana usoo bandhigay labayo tobankeen dhallinyarada ahaydna waan isla qaadanay dad badan oo deegaanka ayaana garab nagu siiyey marka fikirku xaggaasu kasoo bilowday labiiyo tobankaas dhallinyaradaa wuu ku baahay dhallinyaradaasna waxay dhexda u xirteen sidii deegaanka baahidan maktabad la-aaneed ee ka jirta looga bixi lahaa si dadku ay helaan meelay wax ku akhristaan marka waxaan is leenahay labiiyo tobankiinaas dhallinyaradaa oo idinku jira ninkaas dhallinyarada oo halabuurka markii ugu horreysay soo ixtiraacay waxaan isleenahay wax badanaa deegaanka u qabateen baahi badan uu u baahnaa deegaankuna waa ka daboosheen oo ugu horeyso akhriska akhrisku waa waxa iyo qoraalka waa waxa ugu muhiimsan ay bulsha ku kala hormarto maantay dunidao dhan aqoon bay iskugu tagtay marka waxaan isleenahay reer gaalkacyo iyo reer mudug intaba waa wax fiican aad u samayseen marka waxaan isleenahay labiiyo tobankeenaas dhallinyarada ah fikir ka duwan fikrada kale oo laga yaabo dhallinyarada qaar inaysan haynin ayaa idinku soo duway oo aad maaragtay ku dhiirateen oo iyadoo dadka ay isleeyihiin suurtagal maaha in labaiyo toban qof oo dhallinyaro ah ama dhowr qof oo dhallinyaro ah ay sameeyaan maktabad dhan xarun dhan oo maktabadeed oo wax kasta ay yeelaan wax kasta lagu akhrisan karo dadka waxyaabihii aan kala kulanna dadka waxaa ka mid aha dadku waa nuuc kasta iskugu jiraan qofbaa kusoo dhaweynaya qofbaa kula yaabaya sidaan waxuwadid marka dadka inta ugu badan wayna soo dhaweeyeen garabna way nagu siiyeen inaan hirgelinno maktabadan maaragtay aad bayna noogu caawiyeen ha u badnaadaan dadka qurbaha jaaliyadaha reer reer mudug degan dalka dibaddiisa kenya ingiriiska maraykanka canada intaba marka dadkaasoo dhan ayaa garab nagu siiyey naguna soo dhaweeyey fikirkeena inaan hal abuurkeena ka miro dhalino marka waa mahadsan tahay aad waa mahadsanta abshir waxaad ka mid tahay ardada wax ka barta dhallinyarada magaalada gaalkacyo kana faa'iidaystay maktabadan dhallinyarada timaada ee halkan akhriska u timaada maxaa lagu qiyaasi karaa
waa mahadsan tahay cabdiwaaxid waxaa jira maktabaddu waxay samaysaa tiro koob bilo ah bil kasta waxay soo saartaa tirada akhristayaal ee soo booqday maktabadda waxay samaysaa bil kastaahi ardaygii ama akhristihii ugu soo booqashada badnaana way xustaa markaa si baaxad leh ayaa waxaa u yimaada ardayda dhammaan dugsiyada sare u badan ardayda barameriyada dhigta dugsiyada hoose dhexe dhigta way yimaadaan ardada jaamacada way yimaadaan xitaa waxaa timaada macalimiinta gobolka wax ka dhigtaa way yimaadaan oo buugaag ayay waxay ka helaan referency ah waxaa yaalla meesha bugaag aad u badan oo caafimaadka ku saabsan waxaa yaalla bugaag aad u badan oo ku saabsan waxbarashada marka macalimiinta filliga waxbarashada ku jirta ee dadka waxbartaahi waxay ka helaan runtii referency iyo tixraac ayaa wax ka helaan sida anuu kale waxaa ka mid ahay macalimiinta gobolka wax ka dhigta waan ka mid ahay barayaasha marka wuxuu u baahan yahay qofka baraha ahi inuu helo buugaag dheeri ah oo bugaagta wax ka dhigayo ka baxsan marka markaad aragtid bugaagta meesha yaalla waxay naga waxay naga saacidayaan in aqoonteennii iyo fikradeennii iyo wixii aynu hayni inaynu sii adino marka akhristaasha soo booqda aad bay u badan yihiin reer gaalkacyoodna bilowgii way la yaabanaayeen oo may saa-id umay imaan jirin laakiin hadda waxaa moodaa maktabadda markii la furo markii dib loo furay la abeegabeeyey waxa weeye bugaagta lasoo kordhiyey in bugaag soomaali ku qoran kuwa luuqadaha carabiga ku qoran kuwa ingiriisda ku qoran intaba way yaalaan sidaa daraaddeed akhristayaashu inay soo biiraan oo ay soo bataan ayay samaysay wayna sii kordhayaan aad baan ugu mahad celinaynaa madaxda maktabadda aadaa maasanta abshir garaad maxaa caqabado kala kulanteen markii aad hirgelinayseen hawshan maktabadda
cabdiwaaxid waa mahadsan tahay mar kale horta waad dareemi kartaa shaqo walba marka la bilaabayo caqabadu ay leedahay annaga horta caqabadihiina ugu waaweynaa waxay ahaayeen dhallinyaraan ahayn oo waxbaranaysay labiyo tobankeennu dhallinyaro ahayn waxbaranaysay sharmaanka siduu xusay saaxiibkeen cabdiweli shaafici baa noo keenay fikirka cabdiweli markuu fikirka noo keenay caqabadihii ugu weynaa horta aan la kulanna waxay ahayd dadka deegaanka oo aan laga dhaadhac ka aysan ka dhaadhacaynba dhallinyaradii annaga noogu dhaweyday saaxiibadeena ahayd inaan maktabad hirgelinno oo dadku waxay lahaayeen waxaa wadaan qiyaali weeyo maktabad sidaan hore u sheegay oo dowlad baa hirgeli karto maktabadna deegaankan kama hirgelayse oo caqabadii horta ugu weyneed bay ahayd laakiin waxaan uga gudbaynay inaan wax walba waa suubin kartaa inaan ku dhiiranay inaan suubin karno caqabadihii markii bahashii gudaha faraha loo galay shaqada haddaan markaas bilaabaysid aadan aqoon oo xirfadna hore aada ugu lahayn caqabadaha kala kulmaysa xaggee wax ka bilaabaysaa wey meesha horta aan wax ka bilaabi lahayn baa caqabad noqotay oo aad bay caqabad ugu noogu noqotay wax badanaa marka baarnay dhallinyarada caynkeennaay oo dalalka deegaanada kale ee soomaaliya maktabada ka hirgeliyaan la xiriirnay caqabadihii marka ugu waaweynaa waxay ahayd meeshu aan dhul lahaynba buugtu waa soomaaliya marka la joogo buugtu caadi bay ka tahayoo qoraabaa qoro ayagoo iibaha la heli karaa laakiin caqabadii ugu weyneed waxay ahayd inaysan meeshu wax maaragtay dhul xaruntii laga hirgeli lahayn lahayn marka caqabadii hal guri baan ku bilowna markii ugu horreysay halkii guri maca waxaa noo kireeyey agtimiyad goboleedka afka soomaaliya ee aga baa guriga kelidiisa naga bixinaysay markii halkaas aan ku bilownay marka qolkii ugu yaraaday waa wax maktabad laga hirgeli kara muusan noqon ristoor camal buu u kiraysnaa kadib waxaa noogu xigtay inaan halkan aan maanta joogno ay bahashii timaado hadeertaana caqabadii ugu weyneed weli waa taagan tahay ah in dhul la helo maktabadda caqabadahaas iyo dadkii deegaanku aan fahansaneen soomaaliya way yaryihiin dadka wax aqriya haddii marka dadku wax aqri lahaayeen qof kastaa fahmi lahaa iyo iyo deegaanka oo markii horeba wuxuu wax ku cusub ahaayeen caqabadaha ugu waaweyn in fahan yari ay jirtay iyo meeshiiyo adeegyadeedii uusan dhammaystirnayn aadaa mahadsan tahay sharmaarka dhallinyaro badan oo gaalkacyo ku dhaqan oo joogta waxbaratay ayaa fursada waxbarashadoodii aan bulshada uga faa'iideynin ma jiraan fursado dhallinyaradaas u bannaan oo aada leedahay deegaanka ha u qabtaan iyo dadka
cabdi waxaad waa mahadsan tahay way badan yihiin runtii hal abuurka bulshada ama baahiyada bulshada haysa hadda laftigeeda dhallinyarada qaybo kala duwan ayay ka shaqeeyaan qaarkood waxaa suurtagal ana guddigeena inaan ku midaysannahay maktabadda qaar kaloo ka mida inay ka shaqeeyaan nabadda qaar kaloo ka mida inay ka shaqeeyaan maaragtay dhiraynta iyo iyo wax lamidka marka dhallinyarada waxaa u malaysaa horta dhiiranaan fara badan iyo sidii hore inuusan deegaanku ahayn oo wax badan ay isbedeleen oo qof kastaa uu diyaar u yahay inuu shaqo falantier ah ama shaqo uusan wax kasoo gelaya aysan jirin inuu deegaanka u qabto marka baahiyadu way fara badan yihiin waxaa ugu horeeya in ardada iyo deegaankaba sidii maktabadan oo kale sar uqaayadeeda sidii looga shaqayn lahaa oo maktabadda guri ay leedahay oo u qaas ah xarun gooniya sidii maaragtay ay u yeelan lahayd sidoo kale wacyigelinta bulshada in bulshada lagu wacyigeliyo akhriska iyo qoraalka oo goobaha waxbarashada goobaha bulshada iskugu timaado meelaha shaaha lagu cabo in bulshada maaragtay laga wacyigeliyo inay macnodaradaas intay kasoo tagaan ay yimaadaan maaragtay meeshii akhriska iyo iyo cilmiga uu yiilay marka waxaan isleeyahay fursadaha dhallinyarada deegaanka ay ka qaban karaan way badan yihiin waa mahadsan tahay aada maasan tahay waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda abshir si kooban ma u baahan tahay gobolka mudug maktabad kale si bulshada waxbarataa ama bahda waxbarashada ay uga faa'iidaystaan cabdiwaaxid mar kale waa mahadsan tahay goobaha akhriska in la ballaariyo oo la kobciyo oo la tayeeyo oo la ballaariyo oo la badiyo waa muhiim waddankeenna laakiin goobaha akhrisku aad iyo aad ba u yaryihiin waddamada akhalaad waxaa la yidhaahdaa halkii magaalo ayaa waxaad arkaysaa xaafad kastaahay maktabad bay leedahay maaha magaalada maktabad leh halkii xaafad halkii xarun oo gooni ah waxay leedahay maktabad gaar ah xaafaddan hadaad ka guurta oo xaafaddaa kala tagta maktabad baad ku arkaysaa annagana waxaynu dabooli la'nahay magaalo dhan in maktabad loo helo ayaynu dabooli la'nahay waxay muujinaysaa nasiib darrada jirta iyo dadka tacliinta iyo maaragtay dhanka waxbarashada siay uga liitaan marka in maktabaddan la tayeeyo horta kow oo ayada beys loo helo oo ayada kirada laga saaro oo ayada korontada laga bixiyo oo la dhiso oo dhul ballaaran loo helo waa tillaabada koowaad haddii maktabadani fariisato oo ay ballaarato maktabado kale waynu u baahannahay magaaladu hal meel ma aha way ballaaran tahay wayna sii kordhaysaa wayna sii ballaaranaysaa populationka ama dadka ku noolna way sii kobcayaan marka markastoo dadku bataan in goobii waxbarashada ay bataanna waa muhiim maktabado kale in la helo oo sidaan kale bulshada ugu shaqeeya oo si volonteera oo waxa weeye dadka ku caawiya aad iyo aad baynu ugu baahannahay waxaynu dhiirigelinaynaa dhallinyarada hal abuurkan keentay ee fikirkan keentay iyadoo ahayd inay dowlad samayso ay dowlad dhisto barnaamijkan ay samayso haddana ayagu isku xilqaameen oo ay dhabarka u xayteen oo ilaa maantana ay kiradeeda iyo howlaheeda iyo furitaankeeda iyo xiritaankeeda iyo waxa weeye tayeynteeda ku howlan yihiin aad baan ugu mahadnaqayna qof kastoo ka qayb qaatay gaalkacayna maktabad yeelatana ama bug ha ugu deeqo ama korontaha ka bixiye waynu u mahad celinayna waynu u baahannahay goobaha waxbarashada in la tayeeyo aad baa u mahadsanta aada master grad kasikow dhallinyaradiina marka laga yimaado ee ha aas-aastay sidaad volonteerka wax uga shaqaynaya halkan maktabaddan ma jirtaa cid kale oo idinka gacan siisa haddii ay jiraan dad idinka gacan siiya hawshaan maxaad bulshada qaybaheeda kale ka dalban lahaydeen cabdiwaaxid way jiraan dad badanoo naga gacan siiyey markaan bilaabaynana waa nalaga gacan siiyeyo annagu dhaqaalahan ku bilaawna maanan hayn oo waxaan ahayn dhallinyaro waxbarato nolosha meel ka joogto waana laga gacan siiyey qurbajoogta ka soo jeeda deegaankan baa aad nooga gacan siiyey markii ugu horreysay sanadkii ugu horreysay kirada meesha waana laga bixinayey oo rofesor cabdiqaadir maxamed shirwaac baa naga bixinayey markaa oo naga saaciidayey hadeertaan oo ay taana dadaa na saacideeyo oo waqtiga dhaqaalaha nala bixiyo bulshada inteeda kalena waxaan ka codsanaynaa inna lagala shaqeeyo oo qof walbaba naga caawiyo oo uu codkeennu soo gaarayo sidii meeshaan ku heli lahayd goob hadda ay joogto goob ka ballaaran oo aan kira ku ahayn inna lagala shaqeeyaan codsanaynaa oo na lagu caawiyo intaasaan ka codsanaynaa waana mahadsan yihiin dhammaan dadka kala duwan maqli doonna codkeenna adigana aad baan kuugu mahad celinaya aad baad u mahadsan tihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen guddoomiyaha maktabadda gaalkacyo garaad axmed rooble iyo sharmaarke cabdulaahi sharmaarke cabdisalaan maxamed guddoomiye ku-xigeenka maktabadda iyo abshir cabdulqaadir cali oo ka mid ah bahda waxbarashada gobolka kana faa'iidaystay maktabaddan gaalkacyo waxa ay marti igu hayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda oo toddobaadkan anigoo cabdiwaaxid aan gaalkacyo idinkaga soo jeedinayay sidaa iyo ismaqal dambe
aad ayuu u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhallinyarada goordhow waxaanagu soo maqan kaalmihii nabi ammaanka balse haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha kulamo ka tirsan horyaalka siraaga ayaa xalay la ciyaaray waxaana wadabadiyey labada kooxood ee horyaalka siraaga ku tartamaya kooxda ac milan oo hogaaminaysa ayaa labi eber oga badisay kooxda janowa kooxda inter milanna waxa ay saddex iyo hal uga badisay kooxda kale ee sbesiya hal kulan ayaa hadda socda oo u dhexeeya calyary iyo sisolo dhinaca dalka ingiriiskana kulan weyn ayaa la wada sugayaa kaasoo u dhexeeya kooxaha manchester city iyo liverpool kulankan ayaana ah koobka fa kaabka labadan kooxood ayaa sidoo kale ku tartamaya horyaalka premier leaga iyagoo sidoo kalena ku tartamaya koobka horyaalada yurub ee uefa champions league natiijooyinka kulamada kale ee maanta dhacaya ee horyaalada ingiriiska talyaaniga sbain waa idiin soo gudbin doonaa balse markana waxaad kusoo dhowaataan kaalmihii nabi ammaanka ee bisha ramadaan
allahuma salli wslim cla sayidina muxamed wcla ali sayidina muxamed dabadeed ayaan low waxa eebba kaawacay cirka oogadiiso nabowgeenya ugubo amranoo la yaab loo abuurtii fardhahalo uunkuna qofyahayo ashkiraa ku qaado carshigaa ilbiriqdeed iriduhu furmeeno allaheenna weyn baad afti kala hesheeno noloshiiyo iftiinku kuu soo igmadayo gaaliyo islaamku uu arrimi ku yidhiyo taad ka akhrisay dhambaalkee ummadoo dhan shirisee arrintii dhacsiiso inkastood waxyaabliyo tustay dhowr astaamood waatay addoomuhu afar iyo shan mooye ka aamuseenoo iimaansan waayeen aayadaha qur-aankee dhegahaa ka owteen ula jeedadaadii adyadaa carruuraha gardarrada abwaanada uushu kuma damqayno samirkii ayuubaad kaga uursamaydo eedooda waataad اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
waan waanta eebbiyo amar baad sugaysee goortii afdaale odayadii qureysheed erga lagala quustaa addiin lagu cadgoostiyo abbaan duulayaashii ka irdhoobay diintee ashahaada diidiyo ibliisiyo dhashiibaa badar lagu umaado lagu arax wareemo ajariya jihaadba birta loo afaysto waa beri aroorya uxud layska helayo eebiyo gantaalba lagu wada idlaado
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد oodaha la tegayo ololkii xunaynba boqorkiiyo ugaaskii indhashoodu duusho goobtii axsaabba axan loogu kariyo codkaasi nabi ammaanka ah ee allah u naxariistay cabdikariin faarax jiir oo hoblada waa beri ay gadaal kala jiibinayaan ayaa u dambeeyey idaacaddeenna duhur hoblada iftin aan dheh ay gadaal kala jiibinayaan u dambeeyey idaacaddeenna tan iyo kulanti dambe nabadgelyo